baledweynaha magaalada ugu weyn maamul goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa si joogtaha fatahaado ugu geysan jiray webiga shabeelle soo noqnoqoshada daadadka fatahaadaha ayaa korodhay tobankii sane ee lasoo dhaafay iyadoo gaartay heer naxtin leh webiga ayaa ku fatahay boqolkiiba lixdaniyosiddeed magaalada taasoo keentay barakac baaxad leh iyo natiijooyin silac leh sida cudurro iyo xitaa dhimasho sidaasi darteed wax ka qabashada iyo yaraynta dhibaatooyinka ka dhalanaya fatahaadaha ayaa mudnaan gaara u leh dowladda soomaaliya iyo saaxiibada caalamka heli keliya waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee fatahaadaha webiga shabeelle ay ka yimaadaan mashruuc biyo xireen oo ay maalgelinaysa dowladda boqortooyada norwe ayaa maanta laga dhagaxdhigay biyoqabadka helikeliya waxaana munaasabadda dhagaxdhiga ka qaybgalay wasiirka wasaaradda tamartii biyaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane saalax maxamed xasan wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga xiriirka caalamiga dowlad goboleedka hirshabeelle mudane saadaq salaad warsame gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayto cusmaan maamulka degmada beledweyne iyo sidoo kale xubnaha qeybaha kala duwan ee bulshada rayidku ay qeyb ka yihiin guddiga fataadaha iyo dadka deegaanka ugu horeyn goobta waxaa ka hadlay gudoomiyaha guddiga fataadaha xaaji cusmaan dhagaxow haaruun oo ku hadlay afka bulshada rayidka waxaana uu si weyn ugu mahad celiyey dowladda norway waxaan maanta halkan u joognaa kiliga weyn ee hilakeliyo oo ku yaalla magaalada beledweyne waqooyigeeda biyaha fatahaadaha uu ku dhufta magaaladana dhinaca etoobiya ka yimaada ay ka soo dhici jireen keligaasoo horay guddiga fatahaadu uga shaqeeyeen maantana dayactir ay ku samaynayso dowladda norway dhaqaale ka yimid halkaa lagu soo bandhigay oo dayactirkaas ay ugu talagaleen in rabraab aad u adag oo dhagax ka samaysan lagu sii adkeeyo buurkii hore u yiilay dayactirkaas cabirkiisuna uu dhan yahay kilomiter iskuweer dherarkiisu yahay mitir iyo bar uu yahay dherarkiisu dhinaca kore oo koruqaadistana uu yahay mitir iyo bar laga rabo waxaan uga mahad celinaynaa dhaqaalahaas dowladda norway oo iska kaashadeen dowladda soomaaliya iyo dowladda norway ba iska kaashadeen waxaan jecelnahay oon ilaahay subxana watacaala ka rajaynaynaa inuu noqdo magaalada beledweyne kii ay ku guulaysan lahayd oo biyihii muxuu ahaa laga qaxi dhibaatada hore ugu geysan jiray oo maanta lagu guulaysan doono gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayto cusmaan ayaa dhankiisa ugu mahad celiyey dowladda norwe dhagaxdhega biyo xireenkan oo baahi weyn ay u qabeen dadka reer hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne daana qaldanayn waxaa maalgelinaya dowladda norwe waxaana meel marinaya dowladda soomaaliya ama istaytka cid kasta oo arrintaa ka qayb qaadatay oo dhaqaalo ku bixisay oo wakhti gelisay waa u mahad celinaynaa waxaan filayaa soomaaliya haddaana qaldanayn biyo la qabto oo soomaaliya laga qabta dhexdeeda waxaa u badnaa biyihii mashruucii xawaadley waxaan filayaa inuu ahaa afar boqol oo milyan oo mitir koob weli waxaad mooddaa hadda nadaayadda xogta ku helayo inay biyaha hadda halkan weli aad mooddo inaysan meeshaa gaarsiisnay waxaan leenahay saaka waa maalin macno noo samaynaysa waxqabad fiican baa inoo muuqda welina naguma filna yaa welina faanoole fari kama qodna faanoole fari kama qodna marka waxaan leenahay dee aad iyo aad aad umahadsantihiin ciddii ama ka qaadatay technication aqooneed ka qaadatay ama dhaqaalo ku bixisay ama u soo safartay intaba waa u mahad celinayna wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane saalax maxamed xasan ayaa ugu mahad celiyey dowladda norwe sida ay mar walba kaga qayb qaadata wax ka qabashada iyo caawinta dadka soomaaliyeed si gaara wuxuu ugu ammaanay in dowlad goboleedka hirshabeelle ay xilligaani u baahnaayeen wax ka qabashada fataadaha oo dhibaato weyn ku hayay dadka reer beledweyne mashruuca helikeliyo oo ay naga caawisay dowladda norway ayna hirgelinayso dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka hirshabeelle aan iska kaashanay mashruucaasoo runtii muhiim u ah la garan karo magaaladan markay biyaha ku soo fataheen dadaaladii ay sameeyeen guddiga helikeliya sidii loogu hortegay haddana aan u fakarnay kadib baahi ka timaada bulshada in maxaanku dhaha la helo xal waaro wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga xiriirka caalamiga ee dowlad goboleedka hirshabeelle saadaq salaad warsame ayaa sheegay in lacag gaaraysa hal milyan iyo boqol kun oo dollar ay ku baxayso mashruucan oo ay maalgelinaysa dowladda norwe waxaana uu tilmaamay in si wadajir mashruucan ay u fulinayaan dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa mataqaanaaye loo howlgalay sidii xal waara loogu heli lahaa helikeliyo iyo meelo kaleoo la mid ah researjaa la sameeyey oo aan isla samaynay wasaaradda qorshaynta federaalka wasaaradda qorshaynta dowladgoboleedka hirshabeelle researchkaas waxaa ka soo baxay macluumaad badan oo adkaynaya oo xal waara ka keenaya dhisayn fiican in mataqaanaa meeshaan lagu dhiso runtii waxaan u mahadcelinaynaa dowladda norway royal norwegian embassy ee bixisay deeqdan maanta halkan loogu deeqaayo lacag dhan hal milyan iyo boqol kun oo halkan lagu dhisi doono insha allah oo maanta dhagaxdhigeedii mataqaanaa sheeg aan dhagax aan dhignay aadaan ugu mahadcelinaynaa farxaddeenna waxay ku sii duwantaha oo waxyaabihii kaleo la qabanaya oo mashruucan halkan kaga duwan yahay waa baahi ka timaaday communitiga ka soo bilaabatay ee gobol soo martay ee dowlad goboleed soo martay la kaashatay federaalkii kadib dabaxyaalkii caalamku ay ula tageen wax community ka yimaaday ahaayeen markii deeqda timaadana waa lagu soo celiyey halkiyaa lagu soo celiyey baahideenna nala weydiiyey qofka cudurka haaya isagaa yaqaana iyo baahida oo qaba iyo briority midka uu ka siinaayo runtii waxay nooga duuneed aan aad uga faraxnay deeqbixiyaal kaloo badanaa jira ee wax bixiya ama dad shaqeeya ee shaqo meeshay rabaan maxaan ku rahdaaye ka qabsada runtii aadaan ugu mahadcelinaynaa inay na warsadeen meesha annaga aan baahi ka qabna iyo meeshana xanuunaysa iyo brioritysay noogu kala mudan yihiin helikeliya muhiimay aad u ahayd meeshii biyaha ka soo baxeen ay ahayd meeshii magaalada ku dhibaatooday ahayd maanta inaan xal waal u halno waa aadaan ugu faraxsannahay cabdishakuur maxamed xasan star media beledweyn